آه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد een waxaanu joognaa bohole waxaanu wadnay oo hadda aan soo xidhnay oo dhamaystirnay maanta imtixaan gebageba ahaa oo ardada foonfooradii puntland insha allahu oo tiladoodu dhamayd kun iyo saddex boqol iyo soddon arday ay maanta kaga qalin jebinayaan dugsiyadii sare khasatan anigu waxaan joogaa gobolkan cayn degmada bohoodle oo labaatan arday u fadhiisanayeen saasa insha allahu meeshaan u imi inaan u kuurgalo sida ay waxbarashada uga socotay inkastoo dugsiyadii la xidhay haddana ardada baa lasoo kulmay waxaanse rajaynayaa insha allahu ardadaasi maanta inay sharaf iyo wanaag imtixaankoodii ka dhamaysteen oo dhammaanba imtixaankani maanta ka gebagaboobay ka xidhmay dowlad goboleedka puntland dugsiyada sare ardadii wax ku baranaysay oo ahaa kun iyo saddex boqol sano horay ba idinku sheegay iyo soddon arday maantana ugu soo afjarmay imtixaankoodii xaflad fiicanina meesha ka dhacday runtii oo lagu gebagabaynayo sana dugsiyeedkan labada kun iyo sagaal labada kun iyo sagaal laba kun iyo toban wasiir waxaad sheegteen maanta inaad ardadan aad u haysaan deeqa waxbarasho arday ku guulaystaa inuu imtixaanka maanta baaso bal dhegeystayaasha kaa dhegeysanaya websiteka ceega dot com bal u sharax
horta waxa weeye runtii waanu isleenahay rajada aan rajada aanu ka qabno haddii ilaahay idmaayo inaanu dibad arday u dirno horta iska diri mayna ardada waxay ku xidhan tahay graedkooda ayay ku xidhan tahay sidii laba kun iyo sideed laba kun iyo sagaal baa aan u dirnay insha allahu waxaan rajaynaynaa inaanu suudaan ka helo scholarship ama iyo yeman labadaa dal oo aqoonso shahaadadeena dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose dhexe labadaba insha allah waxaan rajo fiican ka qabnaa ethoobia oo iyaduna ballanqaad fiican aanu ka haysano sidoo kale uganda iyo insha allahu iyo masarna rajo fiican baanu ka qabnaa waxaan rajaynaynaa ardadaas haddii ilahay raalli ka ahaado inaanu u dirno meelahaas wixii ay aqoontoodu gaarsiiso inay u baxaan scholarship ama waxbarashada dibadda ah
saacad wasiir ma markii u horeysay ee ardayda gobolka cayn deegaanka buuhoodle ee ardayntaa tiradle kasoo baxda mase horey ayay dexfadahan oo kale ugu qalayay fanfo dugsiyada fanfoorka u dhameeyaan
waxaweye walaalow ardadani waxaweye dacfadii labaad weeye waa kooxdii labaad ama groupkii labaad weeye oo degmadan buuhoodle ka qalin jebiya waxaa ka hordaysay labadii kun iyo sideeddii labadii kun iyo sagaalkii arday lix arday ahayd runtii oo lixdaas ardayna imtixaanka waxa ay ku galeen garowe dugsiga sare gambool oo halkan baabuur baa lagaga qaaday maadaama aanay suurtagal ahayn in centerka laga dhigo halkan lix ardayna imtixaan satarlaysida loo soo qaado ardadaasaa ka horreysay ardadan maanta ah oo halkan imtixaanka u fadhiistay
wasiir tirada ardayda guud ee puntland u fadhiistay imtixaanka faafoorka daan dib ugu noqono waa imse arday
kun iyo saddex boqol iyo soddon arday baa u fadhiistay dhammaan gobollada puntland oo dhan xaggee jeceshihi marka ardayda kale ma isku meel baa la wada diraya mase deegaanada puntland ayay ka helayaan deeqa waxbarasho oo kale mase ma jiraan hay-ada ilaa iyo imika idiin ballan qaaday arday intaa leeg ee fa dugsiyada fanfoorka dhamaystay inay shaqa idiin siinayaan ama waa ogteen oo soomaaliya iyo deegaanada puntland shirkadaha ka hawlgala maxaad ka wasaarad ahaan ardaydan ugu tala gasheen hadday dugsiyada sare dhameeyaan
walaalo horta waxbarasho dibadeed iyo mid gudaba horta waxa bixiya waxa weya jaamacaddan leeyahay ama qaran runtii ardadani kun iyo saddexda boqol iyo soddonka ardayba looma heli karayo jaamacad dibadda iyo mid gudaha labadaba laakiin waxaa loo heli karayaa ardayga aqoontiisu gaadhsiiso gradskiisa inaanu haddii ilaahay idmo xoogga u saarno inaanu jaamacad dibadeed u helno dalalkaanu ka rajaynaynaana waa dalalka hadda aan kuu sheegay oo ay ugu horeeyaan yeman iyo suudan oo ay ku xigaan masar iyo etoobiya iyo uganda aan rajo fiican sanadkan ka qabno inay arday aanu u dirno haddii ilaaha idmo waxaa intaas raacaa jaamacadaha gudaha oo ah maaragtay jaamacaddan muqdisho university iyo east africa university oo iyaguna haddii ilaaha idmaayo sanadkii horena si fiican oo arday aada u wanaagsan runtii ama tiro fiicanna siiyey sanadkaana waxaan jecelahay insha allahu jaamacadeenna gudaha inay tira intii hore ka fiican ayna siin doonaan oo ardayda wixii maaragtay doonaya inay waxbartaan aqoonteeda sii kororsadaan ay jaamacadahaasina diyaar la yihiin insha allah bismillahi alkariim wasiir waxaa sheegtay ardayda baaxadaale inay dugsiyadaasi haatan imtixaankii ugu soo xulmay wasaaraduna intii uu dhisay ama la magacaabay madaxweynaha puntland la magacaabay ma ardayda idinku badnayd ba ma bal dhegeystayaasha u sharaxa
walaalow horta waxa weeye ardadu runtii ardadii ugu badnayd weeye haddeer ee puntland ka qalin jebinaysa ardada waxaa jiray laba institution baa jiray mid dawladda ah oo national curriculumka wax ku barta ama manhajkii soomaaliya wax ku qaata oo dugsiyada sare ah iyo qolo la yidhaahdo f dens ama dalad waxbarasho oo ka jirta iyadana muqdisho oo halkaa la keenay branch ka mid ah ardadaasi kale laba shahaaday qaadan jireen laakiin maanta hal shahaaday qaateen hal imtixaan bay wada fadhiisteen waa laga tegey daladii muxuu ahaaye f denista loo yaqaanay oo ahayd daladii muqdisho laga aasaasay markii dambena la keenay gobollada puntland hadda waxay noqotay waxbarashadii dhammaan in hal ardadu hal imtixaanna wada galaan hal mana manhajna wada qaataan sidaas daraaddeed waxaa aan kuu sheegay sanadka in hadda soo dhaafnay arday afar shan boqol gaalisa ayaa puntland oo dhan imtixaan u fadhiisatay maanta meesha ay kun iyo saddex boqol iyo soddon arday u fadhiisteen sidaas daraaddeed waxa weeye isbeddelkaa fiican baa jira insha allahu sanadaha dambena waxaan rajaynaynaa intaa in ka badan inay ka soo baxaan oo wasaaradiina isbeddelka inta la keent keentamaya mase macalimiinta deegaanada puntland wax ka dhiga
maya wasaaradda ayaa waxay keentay runtii isbeddelkaa weyn baan odhan karaa sababta waxa weeyaan shahaadooyinkan ma ay jiri jirin qoladaa muqdisho ee maaragtay shahaadada haysataa qolo dallada oo dugsiyada carabtaa bay ahaayeen oo dugsiyada carabta wax ku barta bay ahaayeen shahaadadoodana xamar baa laga keeni jiray halkaasa haddii scholar looshib loo dirayana xamar wixii scholarship laga helo maaragtay boqolkiiba toban wax ka yari ay maaragtay diri jireen boqolkiiba toban xataa ayaanan ku oran boqolkii waxaan ku leeyahay saddex dabcan oo ardadaas puntland ah runtii sidaas daraaddeed markii taa la ogaaday wasaaradda waxbarasho dadaal dheer bay u gashay inay ardadooda silifiska u mideeyaan oo curriculum maaragtay midaysan imtixaanka lagaga wada qaado si bal tayada waxbarasho ee dalka kor loogu qaado wasiir ugu dambayntii shabakada wararka ee ceeb dadkan waxay ku weydiinaysaa oo dad badani ay inta badan isweydiiyaan waxaynu ognahay in soomaaliya oo burbur lixaad la soo gaaray macalimiin macalimiintii iyo goobihii hay-adahi waxbarashada ay burbureen macalimiin badan oo ama kuwa wax yaqaanaan wax kuwa aqoon ay inta badan iskuulada ka dhigaan wasaaraddiinu maxay ugu tala gashay dadka inay ku kala saarto macalimiintaasi maxaase qorsheynaysaan sanadka soo socda dambe inaad aad kusoo gudisaan waxbarashada cusube deegaanada puntland walaalo horta waa run oo labaatan sano ayaa dawladda dhexe ee soomaaliya burbursan tahay runtii labaatankaas sannadood ee dawladda dhexe ee soomaaliya burbursan tahayna ma aanaan helin macalimiintii horena waa iska gebgaboobeen dabcan wax iska waxna waa iska daba shaqo tageen oo diblahay aadeen waxna dee xoolahooda ayay iska raacdeen oo reer midii bay noqdeen runtii laakiin annaga haddii intaan xilkan haynay ama meeshatan joognay waxaan isku daynay inaanu tababaro u furno macalimiinta insha allah oo ay naga caawinaysaan hay-ad layihaha safe the children denmark sanadihii hore oo anigu xataa ana wasiirka ahayna waxaa naga caawin jiray hay-ado oo anigu marka aan macallin ahaana waxaa naga caawin jiray tababarada muxuu ahaayey hay-adda unicef iyo unesco bir haddii la ahayd maayo hay-adda safe the children u k baa markaa joogtay hadda denmark weeyaan marka insha allahu haddana waxaan insha allahu u furaynaa macalimiinta kuleejo teacher la yidhaahdo garow training teacher college meel la yidhaahdo baan hadda diyaarinay insha allahu oo aan rabnaa inaan macalimiinta tayadooda kor ugu qaadna aqooneed insha allah bismillahi alkariim programkana waxaa naga caawinaya hay-ad layaada yakoniya iyo safe children denmark wasiirka xogeenka wasaaradda waxbarashada ee puntland doctor cabdiraxmaan deeriye carab oo waraysi khaas siinayey shabakada wararka ceeb dadka wasiir ad baa maadsan tahay aad iyo aad baa umahadsantiid